بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد شضى رحمه الله تعالى فصل في صلاة النفل هذا متكن فاصل مدوح كلا سارو في صلاة النفل صلاة سنة أي فسليه sheekhu raximah اllahu tacaala fasalkan wuxuu nooga hadli doonaa axkaamu nawaafil salaadaha sunnooyinka ah axkaamtooda iyo fadliga ay iska leeyihiin iyo habka loo tukado nawaafisha nawaafisha iyo sunnooyinka in lagu dadaalo qofka iimaankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ridihiisa ayaa ku siyaadaya maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala xadiisu اlqudsi ayuu wuxuu ku yidhi wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xataa uxibba addoonkaygu kama suuluu yidhi alle subxaanahu wa tacaala xadiisu qudsiga uu ku yidhi inuu nawaafisha iyo sunnooyinka iigu soo dhowaanayo xataa uxibba ilaa addoonka aan ka jeclaado idan marka derajada ugu qaalisan oo qofka sunnooyinka laasima ee ku dadaala uu helayo waxaa weeye waa maxabatullah ilaaha kugu jeclaanaya subxaanahu wa tacaala ilaahay hadduu ku jeclaadana faqad xasalta calaa sacaadati اddunya waalaakhira waxaad heshay adduuniya aakhiraba waad ku liibaantay midda kale faa'iidooyinka nawaafishu ay iska leeyihiin waxaa ka mid a annawaafil waa jawaabir lilfaraa'id annawaafil jawaabir lilfaraa'id nawaafishu waxay kuu kabaan haddii maalinta qiyaamaha xoogaa faradka iyo waajibkii mar adigoo halmaansan mare nijaasa aad ku tukatay mar khushuucii iyo tadarucii lagaa rabay si habboon aadan ugu khushuucin salaaddii salaaddii iyadoo marmarsi si kaa noqotay waxaa la leeyahay addoonkani sunnooyin ma lahaan jir addoonkan salaadihii faradka ahaa wax uun haba yaraadeena dulduleel ay ka galeen dulduleelkaa waxyaalo loogu buuxiyo oo nawaafil iyo sunnooyin ah addoonkani ma lahaan jir haddii addoonkani sunnooyin uu lahaan jiray oo salaadaha nawaafisha uu ku dadaali jiray meelaha dulduleelkaah ee salaadaha faradkaa laga helay ayaa loogu buuxiyaa lidaalika waxaa kaloo lagu gaari shafaacada nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay nebigeena sala allahu calayhi wasalam sunnooyinkan soo socda guud ahaanba wuu tukaday nabiga salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi waman axyaa sunnatii kaana macii fi ljanna qofka sunnadayda nooleeya aniga micigayguu jannada ku noqdaahuu yidhi nabigu salى اllahu عalayh wasalam wa hiya kahiiraة minha rawaatibu اlfaraa'id sheekhu wuxuu ku yidhi wahiya naafilada sunnooyinku kahiiratun way fara badan yihiin minhaa waxaa ka mid a rawaatibu اlfaraa'id salaadaha waajibaadka ah rawaatibtoodiyaa ka mid ah waqad xaqiiqa yataqadama bayaanuhaa bayaanu lrawaatib rawaatibtaa caddayntooduna wuu noo soo hormaray oo salaadaha faradkaa rawaatibtoodii waan ka soo hadalnuu sheekhu ku leeyahay wa minhaa waxaa ka mid ah min salaati naafila salaadaha sunnooyinka waxaa ka mid a alwitru sunnada watarka la yidhaaha ka mid a waqad xaqiiqa taqadama watarkuna wuu soo hormaray aydan laabasho sidii hore sida rawaatibtaba axkaamtooda aan uga soo hadalnay isagana sheekhu wuxuu ku yidhi watarkana waan ka soo hadalnay wa minhaa nawaafisha waxaa ka mid a sunnooyinka salaatu taraawiix ayaa ka mid a salaatu taraawiix waa salaadan ramadaanka la tukanayo nabigeena sala allahu calayhi wasalama wuu ammaanay taraawiixda qofkii ku dadaalo oo joogteeya habeennada ramadaanka ah xadiis bukhaari iyo muslim labadooduba ay warinayeen ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min denbih qofkii habeenka ramadaanka taraawiix u soo istaaga isagoo rumaysan taraawiixdaa khayrka laga helayo iyo ajirka laga helayo ixtisaabna ula jeedo inuu ilaahay ajir uga helo ula jeedo gufira lahu maa taqadama min denbih wixii ka hormaray oo dembi ah ayaa loo dhaafaa marka waa sababun ligufraani dunuub waalmacaasi waاljaraa'ib taraawiixdu waxay sabab u tahay dembigaaga in lagu dhaafo goormaa la tukadaa marka wakhtiga la tukanayo iyo wakhtiga taraawiixdu ay tegayso taraawiixdu waxay la mid tahay sanaadaha sunnooyinka ah ee awqaadda iskale wakhti ay soo gasho iyo wakhti ay baxdaba weylaada wa waktuhaa taraawiixda wakhtigeedu bacda ficli alcishaa cishaha samayntiisa ka bacdi qofku markuu cishaha tukado markaa ka bacdiyaa wakhtigeedu uu galaa bacda ficli alcishaa la yidhi maxaa baxay maalan wakhtigii cishuhu wuu galay wakhtigii cishihii wuu galay laakiin salaaddii waajibka ahay oo cishihii ma aadan tukan taraawiixdii ma tukan kartid taraawiixdii ma tukan kartid liannahu yushtarad an tu'addiya alcishaa inaad cishaha iska bixisood gudato waa shard amaa haddaadan cishihiiba tukan oo waajibkii lagugu leeyahay taraawiixda maya ma tukan kartid taraawiixdii adigoon cishihii tukan walidaalika mulaaxadadaasuu sheekhu wuxuu ku daray ereyga ficli wa waktuhaa bacda ficli alcishaa cishaha inaad samayso waa shardi markaad cishaha tukato ka bacdi ayaa wakhtigeedii kuu galay taraawiixda ilaa طuluuci اlfajri marka halkaa waxaad ka fahmi adigoo tusaale ahaan cishihii aan soo tukan ayaad masjidkii timid iyadoo taraawiixdii la tukanayo cishihiina wuu kugu jiraa oo soomaadan tukan taraawiixdii hore kama tukanaysid oo jamaacadan kuma xidhanaysid jamaacada waad ku xidhan kartaa laakiin jamaacadan taraawiixda tukanaysa waxaad ku xidhan kartaa biniyati alcishaa niyadii cishaha ayaad ku xidhan kartaa cishihii aad marka iska bixinay markaa ka bacdi ayaa taraawiixdii adiga kuu bilaabmay markaad cishaha iska bixisid goormay baxdaa marka taraawiixdu ilaa طuluuci اlfajr ilaa fajarka dhalashadiisa laga gaaro taraawiixda wakhtigeeda markii salaadda cishaha aad iska bixisid ayaa wakhtigeedu soo galaa wuxuuna dhammaadaa duluucu اlfajr waa sidii cishaha oo kale fajarku hadduu dhasho taraawiixdii wakhtigeedii wuu dhammaaday wa hiya taraawiixdu cishruuna labaatan wey ragcatan min ragcatin ragca ah sheekhu wuxuu ka hadlay haddana imise ragca la tukadaa taraawiixda taraawiixda sheekhu wuxuu ku yidhi waa labaatan ragco labaatankaa ragco bicashri tasliimaatin maca cashri tasliimaat toban salaamo naqsi micigooda ahaadeen toban gooraa loo salaamo noqsan maxaa yeelay laba ragco kasta oo la tukado waa la salaamo noqsan laba ragco la tukado waa la salaamo noqsan waxaa marka nooga soo baxaya toban goor qofku inuu salaamo noqsaday waana ijmaac fii khilaafati cumar bni alkhadaab khilaafadii sayidina cumar bnu alkhadaab markuu madaxda ahaa xilligaasaa saxaabatu rasuulillaahi ay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen in labaatanka ragco laga tukanayo taraawiixda waana itifaaq min almadaahib alarbaca madaahibta afartaana way isku waafaqeen labaatanka ragco in laga tukanayo taraawiixda goormaa la tukadaa fii kulli leyla labaatanka ragco fii kulli leyla habeen kasta ahaadeen habeen kastaa la tukan habeenkaasoo min ramadaana ee ramadaan ka mid a habeen kasta oo bisha ramadaan waa sunna in la tukado taraawiixda wuxuu sheekhu ka hadli marka taraawiixdu ma waxay ku fadli badan tahay infiraad gooni in loo tukado mise jamaaco wa yusanu waxaa la sunneeyaa kownuhaa kownu taraawiix taraawiixda ahaanshadeedaa la sunneeyaahoo jamaaca fii jamaaca in jamaaco lagu tukado taasaa la sunneeyaahoo jamaacadaasay ku fadli badan tahay lixahi shaarici calayha maxaa yeeley sharcigaa nagu booriyey waa nebiga sala allahu calayhi wasalam wa an yuutira bacdaha inuu taraawiixda ka bacdi haddana watar tukadana waa sunno wa minhaa waxaa ka mid ah salaadaha nawaafisha ee sunnooyinka salaatu duxaa salaada la yidhaaha ka mid a salaatu duxaa salaatu duxa salaada la yidhaaho ayaa ka mid a salaaddaa salaatu duxa nabigeenu aad u ammaanay sala allahu calayhi wasalam xadiis waxaa jiray imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey oo nebigu salى اllahu عalayه wasalam uu yidhi yusbixu calىa kuli sulaama min axadikum sadaqة wayujziءu min dalika rakcataani yarkacuhumaa min الضuxىa nebigu salى اllahu عalayه wasalam wuxuu yidhi yusbixu calىa kuli sulaama min axadikum sadaqة qof walba waagu markuu baryo waxaa wanaagsan inuu sunno ka bixiyo xibnihiis xibnaha maadaama nicmo ilaahay tahay oo jirkaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isku aadiyey oo isku rakibay mafaasisha iyo xibnahaaga inaad sadaqo ka bixisaa wanaagsan uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam wayujzi'u min dalika rakcataani yarkacuhumaa min adduxaa waxaana xibnaha sadaqadoodii ka gudi kara oo ka kaafin kara laba ragco oo salaatu duxaahu tukada uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam labadaa ragca ayaa nicamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala shukrintii aada uga shukrinaysay jasadkaaga iyo jirkaaga oo ilaahay kuu nabadgeliyey nicmadaad uga shukrinayso waxaa booskeedii gelay uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam salaatu duxadaas oo qofku uu joogteeyo oo uu daa'imo marka sheekhu wuxuu ka hadlay haddana salaatu duxaa iyo salaada in la yidhaha salaatu lishraaq ma labay kale yihiin mise waa isku mid madaahibta qaara waxay leeyihiin salaad la yidhaaho salaatu lishraaqa jira oo salaatu duxaa gooni ka ah salaatulishraaqaasna waxaa weeye waa qoraxdu markay soo baxdo ayaa laba ragca la tukadaa salaatu duxadiina markaa ka bacdi ayaa la sii tukanaya madaahibta qaarkood leeyihin sida abi xaniif oo kale laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahay salaatulishraaq iyo salaatu duxaa waa bimacna waaxid waa isku macno lidaalika saasuu sheekhu wuxuu ku yidhi wa hiya salaatu duxadu salaatu lishraaq waa isku miduu ku yidhi sheekhu waa madhabka imaamu shaafici wa hiya salaatu duxadu salaatu lishraaqi waa salaada ishraaqa salaatu lishraaq oo axaadiistu ay ammaantay iyo salaatu duxaa bimacnan waaxid haadaa huwa almuctamed qowlkaasaana raajix ah goormaa la tukadaa sunnadan salaatu duxaa wa waqtuhaa salaatu duxa waqtigeedu min irtifaaci shamsi qoraxda kor noqoshadeeda laga bilaabo qoraxdu markay soo dhalato oy soo kor noqoto laga bilaabo ila zawaal ilaa zuulitaanka laga gaaro oo qoraxdu cirka bartamihiisa ay ka leexato xilliga duhurka la gaaro xilligaa duhurka haddii la gaaro salaatu duxa way dhammaatay salaatu duxa way kaa tagtay wakhtigeeduna wuxuu soo bilaabay qoraxdu hadday soo baxdo xoogaana ay soo kor noqoto meeqo ragca la tukadaa wa aqaluhaa aqalu salaati duxaa salaatu duxa waxaa ugu yar ragcataani laba ragca ugu yar uu yidhi sheekhu wa afdaluhaa afdalu salaati duxaa salaatu duxana waxaa ugu fadli badan hamaanun siddeed ragco ugu yaraan laba ragco laba ragco afar ragco lix ragco intaba waa tukan kartaa waxaase ugu ajir badan oo ugu fadli badan siddeed ragco kama fi الtaxqiiqi wاlmajmuuc labada kitaabba waxaa iskale imaamu nawowi taxqiiq iyo majmuuc labada kitaabba sidii ku sugnaa wa jaraa calayhi اlakharuun culimmada inta badan ay ku socdeen waاctamadahu aljamaalu alrimliyu raximah اllahu tacaala qaala waaftaa bihi اlwaalidu raximah اllahu tacaala wa afdaluhaa salaatu duxa waxaa ugu fadli badan hamaanun siddeed ragco wa minhaa sunnooyinka waxaa ka mid a taxiyatulmasjidaa ka mid a sunno la yidhaaho taxiyatulmasjid taxiyatulmasjid bimacnaa tacdiimuhu salaanta waxaa loola jeedaa taxiyatulmasjid tacdiimu ulmasjid masaajidka weynayntiisii salaad lagu xushmaynayo oo lagu qadarinayo masaajidka oo ilaahayna loogu dhowaanayo subxaanahu wa tacaala walidaalika qofku markuu masjidka soo galo waa inuu ka duwan yahay markuu gurigiisa galo iyo markuu guriga ilaahay soo galo waa inuu soo geliddaasi uu ka duwan yahay masjidka markuu soo galo laba ragca waa inuu tukado waa tacdiiman lilmasjid masaajidkoo la weynaynayo ilaahayna loogu dhowaanayo subxaanahu wa tacaala wa minhaa waxaa ka mid a taxiyatu lmasjid wa hiya taxiyatu lmasjidna ragcataani laba ragcow labadaa ragcoo lidaakhili اlmasjidi qofka masjidka soo galay u sugnaaday labadaa ragcoo qabla juluusihi juluusi اdaakhil qofka masjidka soo galay fadhigiisa ka hor ah intuusan fadhiisan ayaa la sunneeyaa inuu labadan ragca uu tukado fii ayi waktin wakhti kasta oo dakhalahu masjidka uu soo galo wakhti kasta oo masjidka uu soo galo waxaa loo sunneeyaa inuu laba ragca uu tukado xataa awqaatu alkaraahiya awqaaddii aanu soo marnay oo shanta ahayd oo salaaddu ay karaahiye ahaan jirtay taxiyatulmasjid waa furantaha karaahiye ma aha shantii wakti xataa oo aanu soo mari jirnay oo salaaddu ay karaahiye ahaan jirtay taxiyatulmasjid iyadu waa sunno karaahiye marnaba ma noqonayso marnaba wa tatakararu taxiyatulmasjid salaadaas ah way soo laalaaban bitakaruri dukhuulihi dukhuuli shaksi shaksiga geliddiisii soo laalaabashadiisa iyaduna way ku soo laalaaban oo sheekhu masaladan wuxuu uga hadli masjidkii waad soo gashay waa tukatay labadii ragcoo sunnadii waad iska bixisay haddana waad baxday masaajidka waad ka baxday oo mar kale haddana soo gashay sunnadii waa lagaa rabaa haddana mar saddexaad aad baxday haddana waad ku soo laabatay mar walbood ku soo laabato masjidka sunnadii way taagantay wa minhaa waxaa ka mid a min salaati naafila salaadaha sunnooyinka ah ee nabigu uu daa'imay sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah salaatu alciidayni labada ciidood salaadoodii ayaa ka mid a waa ciid ulfidri iyo ciid uladxaa labadaa ciidood salaada la tukan ayaa ka mid a labadaa ciidood marka awqaadda ay gelayaan salaatu alciidayn iyo habka loo tukado iyo inta ragca ay yihiin ayaa sheekhu ka hadliyo wuxuu ku yidhi wa hiya salaatu alciidayn ragcataani laba ragco waa laba ragco salaatu alciidayn labadaa ragco yukabiru fii ulaahumaa labada ragco ragcada ugu horeysa uu takbiirsanayo qabla tacawudi wa qabla alqiraa'a magaganka magangelka ka hor acuudu billahi min ashaydaan rajiim intuusan dhihin waalqiraa'ati wa qabla alqiraa'a qirada faatixada ka hor intuusan faatixada aqrin acuudu billahi min ashaydaan irajiimna uusan dhihin ayuu wuxuu takbiirsanaa sabcan toddoba goor ayuu allahu akbar allahu akbar allahu akbar leey toddobadaas oo hayra takbiirati alixraam takbiiratu alixraam hayrkood ah takbiirtii xidhashadu kuma jirto takbiirtii aad ku xidhatay oo allaahu akbar aad ku tiri taasi ha ku xisaabin toddobo kale oo madax bannaan ayaa la sunnayn qofku inuu la yimaado waa ragcada ugu horraysa toddobadaas ayuu allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar uu leeyay weliba waxaa wanaagsan inuusan isku xixijino hal mar markuu allahu akbar yidhaahaba inuu qadar subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar inuu yidhaaho oo hoos uu akhristo ayaa sunno ah markaa ka bacdi haddana allahu akbar subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar allahu akbar haddana habkaasaa sunno ah wa fii haaniihimaa haani ragcatayn labada ragca midooda labaadna wuxuu takbiirsadaa khamsan shan gooruu takbiirsadaa yaqiinan hayra takbiirati alqiyaam wa takbiirati arukuuc takbiirtii istaagga ood ku soo istaagtay markaad soo istaagaysay takbiirtaasi kuma jirto rukuuca markaad usii socotid allaahu akbarta aada rukuuca markaad usii socotid aad leedahana taasina xisaabta kuma jirto waa shan kale shan goor ayaa takbiirsan waa ragcada labaad ragcada labaad marka takbiiraadkan hadda oo la leeyahay yacni ragcada hore toddoba gooraa sunnaha in lagu takbiirsado ragcada labaadna la leeyahay shan goor ayaa lagu takbiirsan ka mid ma aha salaadda ciidda arkaanteedana ka mid ma aha waajibaadkeedana ka mid ma aha abcaasheedana ka mid ma aha bal waa nooc hay-aatu salaad liido yacni arkaanteeda ka mid maaha waxaa loola jeedaa haddii qofku takbiirta shantii takbiirood iyo toddobadii takbiirood oo ragcadii hore hadduu ka tago salaaddii waa u ansixi salaaddii ciiddu hadduu ka tagana xataa sujuudu sahwi kuma kabayo maxaa yeelay abcaadu salaad ka mid ma ah takbiiraadka uu takbiirsanayo toddobada ragcada hore iyo shanta ragcada labaad ka mid ma aha waxyaalaha keenaya sujuudu sahwi haddii laga tago bal culimmada fuqahadu waxay yidhaahaan waa hay-aatu salaad hay-aatu salaadka aanu soo mari jirnay ayay la mid yihiin wa yusanu waxaa la sunneeyaa kownuhaa kownu salaati alciidayn labada ciidood salaadooda ahaanshadoodaoo jamaacatan jamaaca inay ahaato waxaa la sunnay inuu sheekhu ku leeyahay in jamaaca lagu tukado kownuhumaa ayaa ficnaan lahayd matni ma idin dhigin kownuhumaa wey meesha wa yusanu waxaa la sunnayn kownuhumaa kownu salaatay alciideyn labada ciidood labadooda salaadoodba jamaacatan fii jamaaca jamaaca inay ahaadaan oo jamaaco lagu tukado ayaa la sunnayn walow dadkuba musaafiriin ha noqdaan dadku xataa hadday musaafiriin noqdaan waxaa loo sunnayn salaatulciid mar walbaba jamaaco in lagu tukado saasay ku fadli badan tahay kuna ajir badan tahay wa an yakhduba ayaa la sunnayn khadiibku inuu khudbo akhriyo bacdahumaa bacda salaatayn labadii salaadood labadii salaadood oo ciidda la tukanayo waa ciiduladxaa iyo ciidulfidri khudbatayni laba khudbo inuu khadiibku aqriyo ayaa la sunnayn labadaa khudbo ka khudbatay اljumucati jumcada labadoodii khudbo la mida fi اlarkaan wasunan waxay kula mid yihiin xagga arkaanta iyo xagga sunnooyinka ayay kula mid yihiin laakiin shuruuddii kula mid ma aha laa fi shuruud isku shuruud ma aha kalqiyaami fiiha waxaa shardi ahayd khudbada jumcada la akhrinayo in loo istaago oo istaag lagu akhriyo waاljuluus baynahumaa iyo dhexdooda in la fadhiisto fadhi fadhigaas labada khudbo dhexdooda shardiyuu ahaa wadahaara waاsatr waxaa shardi ahaa qofku khadiibku inuu daahir yahay cawrada uu astiro falaa tushtaradu hunaa halkan lagu shardi maayo shuruudda bal tustaxabu waa la sunneeyaa laakiin in istaagga lagu akhriyo sunno weeye halkan wa an yakhduba khadiibku inuu khudbo akhriyaa la sunneeyaa bacdahumaa labada salaadood ka bacdi khudbatayni laba khudbo inuu akhriyo labadaa khudbo ka khudbatay iljumucati jumcada labadoodii khudbo la mida waxay ka mid tahay sunnooyinka xilligan hadda la dayacay maxaa yeelay inta badan ilaa masaajid gaara mooye salaadda ciidda markii la tukado dadku way kala yaacaan khudbo lama akhriyo nebiguna sala allahu calayhi wasalam ciid kastuu tukadaba khudbuu ka daba marin jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam wa yusanu waxaa kaloo la sunneeyaa an yukabira alkhadiibu khadiibku inuu takbiirsado fi اluulaa fi اlkhudbati اluulaa khudbada hore ilaa laba khudbo weeyaanu nidhiye khudbada hore tiscan sagaal goor sagaal goor inuu khadiibku yidhaha allahu akbar allahu akbar allahu akbar ala sunna wa fi اthaaniyati wa fi اlkhudbati الthaaniya khudbada labaadna waxaa la sunnayn khadiibku sabcan toddoba goor inuu takbiirsado khudbada labaadna wuxuu ku bilaabi toddoba gooruu allahu akbar allahu akbar allahu akbar leey markaa ka bacdiyu xamdigii iyo salligii iyo wasiyadii dardaarankii iyo markaa ka bacdiyu wa minhaa waxaa ka mid a min salaati الnaafila salaadaha sunnooyinka waxaa ka mid a salaatu اlistisqaa salaada roob doonta ayaa ka mid a oo markii roob la waayo salaada la tukanayo waa salaaddii uu joogteeyey nebigeenu sala allahu calayhi wasalam salaatu listisqa waa tukan jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam xilliga abaaruhu haddii ay dhacaan wa hiya salaatu listisqa ragcataani laba ragcow labadaa ragcoo ka salaati alciidayni labadii ciidood salaadoodii la mida habkii ciidda loo tukan jiray ayaa loo tukadaa salaadan salaatu listisqa fayukabiru fi اluulaa fi اragcati اluulaa ragcada hore sabcan toddoba gooruu takbiirsanaa waa sidii ciidda oo kale toddoba goor uu leeyahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar wa fi اthaaniyati wa fi اragcati الthaaniya ragcada labaadna khamsan shan gooruu takbiirsan waa sidii ciidda aanu ku soo marnay wa yusanu waxaa la sunneeyaa kownuhaa kownu salaati اlistisqaa salaada roob doonta ahaanshadeeda oo jamaaca fii jamaaca in iyadana jamaaco lagu tukado salaada roobdoonta sidaasaa sunno ah wa an yakhduba alimaamu ayaa la sunneeyaa imaamku inuu khudbo akhriyo bihim bilmusalliin dadka musalliinta ee salaada roobdoonta tukaday dadkaa inuu u khudbeeyo khudbatayn laba khudbo inuu u khudbeeyo bacdahaa bacda salaati اlistisqaa salaada roobdoonta ka bacdi waxaa sunno ah khudbo inuu u istaago khadiibku laba goor uu khudbeeyo labadaa khudbo ka khudbatay ilciid ciidda labadeeda khudbo la mida labadii khudbo hadda ciideynka aanu ku soo marnay ayay iyaguna la mid yihiin fii maa lahumaa min ashuruud waalarkaan waasunan waa isku arkaan waa isku shuruud waa isku sunnooyin laakin tukhaalifuhumaa fii ashyaa khudbada roobdoonta iyo khudbadii ciidda waxay isku khilaafsan yihiin ashyaa iyo masaa'il ayaa khudbada roobdoontu ku khilaafsan tahay khudbadii ciidda minhaa waxaa ka mid ah taqadumu jawaasihima qabla salaad oo middan salaadda waa laga hormarin karaa oo salaaddii roobdoonta intaan la tukan khadiibku khudbada wuu hormarin karaa wa minhaa waxaa ka mid a maa ya'tii min akthaari اlistikfaari fiihima waxa noo iman doono istikfaarta in lagu badiyo labada khudbaba ayaa la sunneeyaa waa labada khudbo oo roobdoonta wa istiqbaali alqibla waxaa loo sunneeyaa middan roobdoonta khudbadeeda in qiblada loo jeesto qiblada in loo jeesto khadiibku ayaa la sunneeyaa wa min ibdaali اtakbiiri biاlistikfaar kamaa dakarahu biqowlih iyo takbiirtii waxaa lagu bedeli istikfaar takbiirtii khudbada ciidda meeshan waxaa lagu bedeli khudbada roobdoonta istikfaar laakin yubdilu khadiibku waa beddelaa atakbiira takbiirtii lagu takbiirsan jiray khudbadii ciidda halkan wuxuu ku bedeli biاlistikfaar istikfaaruu ku bedeli fayastakfir اllaha qabla alkhudbati اluulaa tiscan yaqiina sagaal gooruu takbiirsan allahu akbar allahu akbar allahu akbar uu leeyahy khudbada ugu horaysa liannahu laa'iqu isagaa xaaladda la taagan ku habboon waliaayati istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara wayusanu waxaa la sunneeyaa alikhaaru in la badiyo min qiraa'atihaa aayadda akhrinteeda in la badiyo roobdoonta lagu akhriyo ilaa anhaaran laga gaaro wa min alistikfaari in la badiyo walowlaa midda habboonaasho badan kownu siiqatii siiqati alistikfaar qaabka istikfaarta roobdoonta loo akhrinayo habka in laga dhigaa sunno ah astakfir اllaha aladii laa ilaaha ilaa huwa alxaya alqayuuma wa atuubu ilayhi taas in la badiyana sunnahu wayadcuu fi اlkhudbati اluulaa biducaa'i alwaaridi huna ducadii nabiga ka soo aroortay salى اllahu alayh wasalam ayuu khadiibku ku ducay wayastaqbilu اlqibla qibladana waa u jeesan bacda sadri اlkhudbati الthaaniya khudbada labaad bilowgeeda ka bacdi wuxuu u jeesan dhinaca qiblada markii la gaaro xilliga ducada wayubaaliqu fi ducaa'i siran wa jahra khadiibkuna wuxuu ku xeel dheeraan ducada si siraya si jahraba wayuxawilu ridaahu cinda istiqbaalihi tafaa'ula bitaxawiili اlxaali haakada facala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam khadiibku wuxuu samayn go-iisa ayuu wareejin go-iisuu dhinaca kale meeshii midigta ahayd dhinaca bidixda u bedeli dhinaca bidixda go-i meeshii ka saarnaydna dhinaca midigta u xijinu sidaasuu nabigu sameeyey salى اllahu عalيyه wasalam fayajcalu aclaahu asfalah meesha koraysana meeshii hoosayduu yeeli wamaa calى اlyamiini calى اlshimaal wamaa calى الshimaali calى اlyamiin wakadalika yafcalu الnaas dadkuna sidaasoo kale ayay go-oodii iyo cimaamadahoodii ay dhinaca kale u bedelayaan oo u wareejinayaan xawala اllahu xaalana biaxsani xaal bijaahihi salى اllahu عalayh wasalam wاlآal wa minhaa waxaa ka mid a naafiladii iyo sunnadii waxaa ka mid a salaatu lkusuufayn salaaddii labadii madoobaad salaaddoodiiyaa ka mida labada madoobaad waxaa loola jeedaa ashamsu waalqamar qoraxda iyo dayaxa labadaa mid ka mid oo hadday madoobaadaan nebiga sala allahu calayhi wasalam salaaduu tukan jiray laba ragco ayuu tukan jiray xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illah qoraxda iyo dayixu waa laba aayadood oo aayadaha ilaahay ka mid a oo tusinaya ilaahay awooddiisa wa innahumaa laa yankhasifaani limowti axadin walaa lixayaatih qof noloshiisana uma madoobaadaan qof geeridiisa iyo dhimashadiisana uma madoobaadaan uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam fa idaa ra'aytuhumaa fakabbiruu haddaad aragtaan takbiirta badiya wadcu llaaha wasalluu ducadana badiya salaadna tukaduu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayaan marka waxa weeye waa tusaalayn madoobaadkiyo addoommada ilaahay aa lagu tusaalayn in ilaahay awooddiisa ifkan uu ku bedeli karo ifkan in ilaahay awooddiisa uu ku bedeli karo waxaa kaloo lagu tusaalayn dadka in la cabsi geliyo dadka in la cabsi geliyo la tusiyo mucjizada iyo awoodda ilaahay intay la eg tahay subxaanahu wa tacaala wa minhaa waxaa ka mid a salaada naafilada ah ee sunnada ah salaatu lkusuufayn labada madoobaad salaadoodiyaa ka mida wa aqaluhaa aqalu salaati اlkusuuf salaada madoobaadka midda ugu yaraan badan ragcataani laba ragcow labadaas ragcoo ka baqiyati salawaat salaadaha baaqigooda la mida ugu yaraan markii la yidhaaho waa laba ragcoo sida ragcooyinkan caadiga loo tukado taxiyatu lmasjid iyo sida loo tukado taxiyatulmasjid labada ragco labada ragco habkaas oo kale haddii loo tukado sunnadii yacnii kusuufka iyo madoobaadka qofku wuu gutay sunnadii wuu gutay laakiin sida ugu ajirka badan waa sidan sheekhu noo sheegi doono wa akmaluhaa akmalu salaati alkusuuf salaada madoobaadka midda ugu kaamilnimada badan oo ugu fiican ziyaadatu qiyaamin wa rukuucin rukuuc iyo istaag ziyaadintoodii wey fii kulli ragcatin ragco kasta in lagu ziyaadiyo rukuuc iyo istaag oo halkii ragco waxaa ku jiri jiray hal istaag iyo hal rukuuc halkii ragcaba hal rukuuc iyo hal istaagaa ku jiri jiray sida habboon oo fadliga badan nebiguna uu u tukaday sala allahu calayh wasalam waxaa weeye labada ragco halkii ragcaba laba rukuuc iyo laba istaag in loo yeelo oo qofku maalan markuu faatixadii akhriyo suuraddii ka dambaysana u akhriyo waa rukuuci markuu rukuuco samica allaahu yuu leey samica allahu markuu yidhaaho markaa haddana faatixadii faatixadiiyu haddana akhri faatixadii markuu akhriyo suuraddii ku xigto haddana akhri suuraddii ka dambaysay faatixada markuu akhriyo markaas kabacdi haddana rukuuciyu haddana dib ugu laaba marka waa laba rukuuc iyo laba istaag wey habkaasuu samayn wey wa akmaluhaa akmalu salaati اlkusuuf salaada madoobaadka waxaa ugu kaamilnimo badan ziyaadatu qiyaamin wa rukuucin istaag iyo rukuuc ziyaadintoodii fii kulli ragcatin ragco kastana lagu ziyaadiyo wa yusanu waxaa la sunneeyaa aljahru kor u qaadid codka iyo sawdka kor in loo qaado fii salaati khusuufi اlqamar dayaxa madoobaadkiisa salaaddiisii in codka lala jahro oo kor loo qaado faatixadii iyo suuradda ka dambaysaba taasaa la sunneeyaa sida nebigu ula jahri jiray sala allahu calayhi wasalam waliannahaa salaatun leyliya haddana waa salaad la tukanayo habeenkii salaadaha habeenka la tukadana waa lala jahraa qiradooda marka qirada in lala jahro dayaxa madoobaadkiisa taasaa la sunneeyaa waalisraaru israaraa la sunneeyaa siraysi hoos loo akhriyo qirada fii kusuufi shamsi qoraxda madoobaadkiisaa lagu sunneeya qoraxdu hadday madoobaatana qirada in hoos loo akhristo ayaa la sunneeyaa maxaa yeelay waa salaad nahaariya waa salaad la tukanayo maalin salaadaha maalmaha maalinta la tukadana sida duhurkii iyo casirkii oo kalena qirada waa la siraystaa wa an tusallaa in lagu tukado salaadaas salaada madoobaadka in lagu tukadaa la sunnay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa lagu tukado wa an yakhduba inuu khudbo aqriyo khadiibka ayaa la sunnayn lahum dadkii alimaamu imaamku inuu khudbo u akhriyo khudbatayn laba khudbo inuu akhriyaa la sunnay labadaa khudbo ka khudbatay ljumuca jumcada labadoodii khudbo la mida ayaa loo sunnayn in khudbo dadku uu jeediyo faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saara wey fii ma iyo ladii kii u fasal yahay yatacallaqu la xidhiira bilmeyd wixii masaa'ilkii meydka la xidhiiray oo meydka xidhiir la lahaa ayaa sheekhu halkan uu ka gudageli doonaa min gaslihi wa takfiinihi wasalaati calayhi wa xamlihi wa dafnih meydka dhaqidiisii karfangelintiisii salaaddii janaasada xambaaridiisii oo dhinaca qabriga loo xambaaro iyo aasidii meydka la aasayay masaa'ilkaasuu sheekhu axkaamtoodii uu inoo sheegi doonaa wuxuu ku yidhi sheekhu waclam ogaaw ana almowta mowtku acdamu almasaa'ib musiibooyinka bini aadamka ku dhaca waa musiibada ugu weyn waalghaflatu canhu mowtka in la halmaamo ayaa acdamu ka sii weynin badan waxaa taasi ka sii daran qonubku inuu khaflo isaga noolaado an yaciisha fii khaflatin min almowt inuu ku noolaado khaflo dhexdeed oo mowdkiiba uu iska halmaamayba maxaa yeelay nebigu sala allahu calayhi wasalam dadka wuxuu ku kala qiimeeyey caqligooda iyo garaadkooda qofba inta ay ka xasuus badan tahay mowdka ay ka caqli badan tahay nebiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi alkayisu man daana nafsah wa camila lima bacda almowt qofka caaqilka ah waa qofka naftiisa xisaabiya wa camila lima bacda almowt waxa mowdka ka dambeeyana u shaqaysta qofkaasaa caaqiluhu yidhi nebigu salى اllahu عalيه wasalam maxaad ka fahmi xadiiska min baabi mafhuumi اlmukhaalafa mafhuumkan la yidhaha mafhuum اlmukhaalafa maxaad uga fahmi laysa bikayisin man gafala can اlmowt qofkii meyd halmaama iyo dhimashada halmaama inuusan caqli lahayn maxaa yeeley wax sugaya oo aan marnaba halmaamayn ayuu isagii halmaamay fa yusanu likulli mukallafin qof walboo qaangaara waxaa loo sunneeyaa alisticdaadu lahu inuu u diyaar garoobo wa kahratu dikri xasuustiisana uu badiyo mowdka likhabari akhiru min dikri haadimi ladaati almowt macaanyaalka adduunyo midka jari doona xasuustiisa badiyuu yihi nabigu salى اllahu عalيyh wasalam wa tata'akadu ciyaadaة اlmariid waxaa sunno aada loo adkeeyey ah qofka xanuunsan in lasoo booqdo lianna alcaa'ida qofka soo booqanaya lam yazal kama zuulin fii makhrafati اljanna jannada beerteedii inuu ku dhex jiro xataa yarjica ilaa gurigiisa uu dib ugu soo laabanayo wa tajibu calayhi towbatu min addunuubi qofkana waxaa waajib ku ah mariidka hadduuba xanuunsado inuu mar walbaba toobad keeno waraddi almadaalimi ilaa ahliha waalkhuruuji minha waxyaalihii dulmigaa inuu iska celiyo oo madaalimta uu ka baxo wayata'akadu dalabu dalika min almariid qofka mariidkaana waaba ku adagta arrinkaasoo aada loogu adkeeyey inuu toobadkeenka ku dadaalo madaalimtana iska celiyo wayaruddu maa cindahu min alamaanaat wixii ammaanahu hayana waa iska celiyo wayushhidu bima calayhi min adduyuuni waalxuquuq wixii daynoo lagu leeyahay xuquuqdana markhaatiyi u samay wayastaxilu aqsaamahu dadkii dooddu ay kala dhexaysana cafisuu ka dalbanay xalaal iyo waman baynahu wa baynahu mucaamala qof walboo mucaamalo ay dhex martay hal maalin ba allah ka dhigo cafisuu ka dalban wa yuusii waa dardaarmi qofku walaa yatadajaru qofku mana ka caroodo min almaradi jirada jirada in laga caroodo ma aha maxaa yeeley jiradu waa qadar min qadar illaah waa maqaadir ilaahay subxaanahu wa tacaala ee qoraal ilaahay uu kuu qoray waxaana ku qarsoon waxyaala adigu aadan dareemi karin oo fara badan ee faa'iidooyina oo ay ka mid tahay dembi dhaafka in ilaahay aada la kulmayso adigoo saafi ah oo dunuub oo dhanba saafi ka ah inta lagugu dhaqayo maradka iyo xanuunka walaa yatruku shay-an min fardi salaa liyalqaa rabbahu calaa axsani alaxwaal salaadahana waa inuu ku dadaalo si rabbigiisa uula kulmo xaaladda midda ugu wanaagga badan isagoo ku dhintay wayatadaawaa lilmaradi walaa yukrahu calaa shurbi dawaa waana isdaaweeyaahu qofku daawada inuu isticmaalow walaa yatamana almowt qofkuna dhimasho ma tamaniyo lidurin asaabahu dhibaata hadday kugu dhacdo ama xanuunku kugu dheeraado inaad dhimasho tamaniso maaha waa karaahiyo ilaa idaa khaafa min fitnatin fi ddiin inuu qofku ka cabsado diinta in laga fidneeyo ma ahan markaa keliyaha shareecada ogoshahay in dhimasho la tamaniyo haddii markaa aad ka baqayso diinta in lagaa fidneeyo fayaquulu markaa wuxuu leeyahay allaahuma axyinii ilaahu inoole maa muddadii kaanat ilxayaatu khayran lii intii noloshu ay khayr ii tahy wa tawafanii ilaahu i oofso idaa kaanat ilwafaatu khayran lii haddii geeridu ay khayr ii tahay wayundab waxaa la sunneeyaa an yudjaca in la jiifiyo almuxtadar qofkii sakaraadka u soo xaadiray oo malakumoodka u soo xaadiray lijanbihi alayman dhinaca midigta in loo seexiyo ayaa sunno ah fain tacasara daalika arrinkaas hadduu cuslaado lidiiqi makaanin aw shiddati marad xanuunkoo daran ama makaankii oo cidhiiri ah ulqiya calaa qafaahu qoorqooraa loo ridaa markaa dhabardhabaraa loo seexiyaa wa wejhuhu wa akhmusaahu lilqibla wejigiisa iyo labada cagoodna waxaa loo jeediyaa qiblada wa yulaqanu almuxtadaru qofka loo soo xaadiroo malakumoodka u soo xaadiray waxaa loo laqinaa ashahaada ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamada rasuulullah shahaadadaasaa loo laqinaa min hayri ilxaax isagoon ku celcelinaynin ma ku celcelinayo waxaas dhehna ma dhahayo wa an laa yaquula lahu waa inuusan ku dhihin qul dheh ma dhahayo bal yatashahadu cindahu asagaa agtiisa ku tawxiida adigoon waxba dhihi dhihinoo ilaa qofku xaalad adag iyo duruufo adaguu ku dhex jiraa waxaad dhici karta amarkaa aad siinayso sidaa dheh aad leedahay intaa kaliya inuu dhibsado ka xanaaqo oo xanaaqaasina uu tawxiidkii gafsiiyo ayaa suurtagal ah qofku duruufo aad u dhib badanu markaa ku jira oon la qiyaasi karin marka agtiisa adkaar isaga akhriso laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullah laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulu ullah saas agtiisa isaga dheh dheh isaga xasuusanaya marka isagaa markaa xasuusanaya wayustaxabu waxaa la sunneeyaa fi ladii yulaqinuhu ashahaada qofka tawxiidka u laqinaya an yakuuna inuu ahaado hayra mutaham qof meydku uu tuhmaysanayo qofka dhimanayo qof uu tuhmaysanayo waa inuusan ahayn ka xaasidin wa caduwin wa waarith qof xaasidkiisa waa inuusan ahayn qof cadow ku ah waa inuusan ahayn qof xoolaha dhaxal ku leh waa inuusan ahayn haddii kale qofkan waxaa laga yaabaa shaydaanku inuu qalbiga uga soo rido qofkan waa ku dedejinaya wuxuu tawxiidka kugu qabanayo ilaa shaydaankuna qofka duruufo markuu ku jiro duruufaha shaydaanku waa ka faa'idaystaa qofka muuminka markuu xaalad adag iyo duruufo galo shaydaanku waxyaalo wasaawis iyo khawaadir sayi ah oo aada u liita oo aada u xunxun ayuu qalbigiisa ku soo ridaa wa an yaqra'a cindahu yaasiin waaracd suuratu racdi iyo suuratu yaasiin inuu agtiisa ku aqriyaa sunno ah wa an yuxsina almuxtadaru dannahu birabbih qofka loo soo xaadiro o sakaraadka u soo xaadirana waa inuu maladiisa rabbigii u wanaajiyo wuxuu ilaahay ka malaysanaa bian yarxamahu wa yacfuwa canhu ilaahay inuu naxariisan doono iska cafin doono saa qalbiga ha gashado fa in maanta hadduu dhintana gumidat caynaahu labadiisa indhood waa loo laabaa si indhuhu iyo mandarkiisa iyo haybaddiisu si aysan u fool xumaanin ayaa indhaha loo laabi wa tushaddu laxyaahu labadiisa lafdaanna waxaa lagu xihaa bicisaabatin maro wa tulayanu mafaasiluhu xibnihiisana waa la jilciyaa wa tunsacu hiyaabuhu dharkana waa laga siibaa allatii maata fiiha dharkii uu ku dhintayna waa laga siibi wa yustar waxaa lagu asturaa bithawbin khafiif maro fudud ayaa lagu asturaa wa yuudacu calaa badnihi shay-un haqiil shay culusaa caloosha laga saaraa naxwu cishriina dirhaman ka xadiidatin aw mir'aat bir iyo wax la mida si caloosha aysan markaa aysan u soo bararin wa yurfacu cani alardi dhulkana waa laga kor yeelaa calaa naxwi sariir sariir oo kale ayaa yacni la jiifiyaa wa yubaadar waxaa lala degdegaa biqadaa'i deynihi wa tanfiidi wasiyatihi deynkiisa in yacni la gudo dardaarankiisana la fuliyo in tayasara fi lxaal haddii xaaladda ay fududaato wailaa sa'ala weliyuhu ghuramaa'ah haddii kale qofka mas-uulka ka ahaa meydka kuwii deynka ku lahaa ayuu su'aalaa an yuxalliluuhu inay iska cafiyaan oo yaxtaaluu bihi calayhi ama inay u xiilaystaan ikraama lilmeyd meydka si loo karaameeyo wa tacjiilan lilkhayr khayrkana loogu dedejiyo arrimahaasoo dhan iyo aadaabtaas in la sameeyo ayaa sunno ah qofku hadduu la kulmo qof sakaraadka uu soo xaadiray mar walbana adiga tawxiidka sugidda lagugu sugayo waxay ku xidhan tahay hadba cibaadadaadu siday ahayd haddii qof cibaadaysto oo ilaahay ka baqa ad ahayd ilaahay tawxiidkuu ku waafajin yuhabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabit ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ah tawxiidkuu waafajiyaa markay dhimanayaan amaa qofku hadduu macaasi iyo dunuub iyo samayn jiray intuu adduunyada ku noolaa tawxiidka dhanba waa la gefsiiyaa boqol haddii lagu celceliyo oo la yidhaha laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullaahi dheh wax kaloo dembi iyo macaasiyuu isaga hadaaqaa nasalu llaha tacaala an yuhabitanaa cala tawxiid ilahay tawxiidkaa nagu sugo subxaanahu wa tacaala gusluhu guslu lmeyti meydka dhaqiddiisii iyo wa takfiinuhu takfiinu lmeyd iyo meydka karfangelintiisii iyo wasalaatu ku tukasho calayhi cala almeyd meydka lagu tukado iyo wa dafnuhu aasidiisii meydka la aasayo arrimahaas afarta ah furuudu kifaayat kaafinta waajibaadkeedii wey waajib fardulkifaaya la yidhi fardulkifaaya horena waanu soo qaadanoo waajib kifaaya waxaa weeye idaa qaama bihi jamaacatun min alumma saqada alxaraju cani albaaqiin jamaaco hadday u istaagaan muslimiinta ka mida inta kale dembigii uu ka dhacay laakiin hadduu qof muslima meesha uu ku geeriyoodo wax mayra oo markaa qabriga geeyo salaatuljanaaso ku tukadoo karfaniyo la waayo oo dadkii oo dhan ay ka wada aamusaan inta magaalada degan dhammaantooda way dembaabayaan marka waa fardulkifaayo wey calaa kulli man shaksi kasta ayaa fardulkifaayo arrimahaas afartaa ay ku yihiin shaksigaasoo calima ogaaday bimowtihi mowti lmuslim qofka muslimkaa dhimashadiisa qof walboo ogaaday ayaa afartaas ay waajib ku yihiin oo min qariibin qofkii qariibka ahaa oo meydka u dhowaa ah wa gayrihi hayri alqariib iyo qofkii qariibka ahaa hayrkiis ah ama qof qariiba ha noqdo ama qof aan u dhoweyn oo shaqaba aan ku lahayn meydka ha noqdo kulli waa waajib muslimiinta saaran wey fa in qaama hadduu markaa u istaago bihaa bilashyaai almadkuura afartaa arrimood oo aanu soo sheegnay axadun qof hadduu u istaago qofkaasoo minaa annaga naga mida qof muslimiinta ka mid a arrimaha afartaa haddii u istaago walow hayra mukallafin walow kaana hayra mukallafin qof mukallafa oo qaangaara hayrkiisba ha noqdo saqiirba ha noqdo saqiiraa dhaqay saqiiradiiyaa ku tukaday saqiiradiiyaa aasayba ha noqdee saqad alxaraju dembigii wuu naga dhacay dembigii inta kaleoo muslimiinta ka mida wuu ka dhacay qof uun muslim ka mida muslimiinta ka mida hadduu waajibaadka uu istaagay walow qofka uu istaagay saqiirba ha noqdo hadduu doono wa ilaa haddii kale cid u istaagta haddii la waayo oo qofka meydka muslimkaa meeshaa looga kala yaaco oo hal qof oo dhaqda oo karfan gelisa oo aasta oo salaatuljanaaso ku tukata la waayo ahima aljamiicu dhammaan muslimiintu waa wada dembaabeen kulligood waa wada dembaabayaan wa shahiidu lmacraka dagaalka shahiidkiisii waa dagaalka gaalada ah dagaalka gaalada qofkii ku geeriyooday oo ku shahiidoobay laa yugasalu lama dhaqo shahiidkaas walaa yusallaa calayhi mana lagu tukado qofka shahiidka ah hadduu geeriyoodo dagaalkaa gaalada gaalada lagu geeriyoodo lamana dhaqo walaa yusallaa calayhi mana lagu tukado ee yaxrumaani labaduba waa xaaraamaa loola jeeda in lagu tukadana waa xaaraan in la mayrana waa xaaraan qofku marba hadduu shahiid yahay amaa xurmatu gaslihi dhaqiddiisa sababta ay xaaraamta u noqotay fa ibqaa'un liathari الshahaada shahiidnimada raadkeedii iyo astaanteedii ayaa la doonay in la baaqi yeelo wa huwa damu waa dhiiggii dhiiggiiyaa la rabaaba in lagu aaso si dhiiggaasi ugu markhaati furo maalinta qiyaamaha waa limaa warada wixii soo arooray anna raa'ixatahu raa'ixata shahiid qofka shahiidka ah demkiisa raa'ixata dam dhiiggaa shahiidka caraftiisa yowma alqiyaama takuunu waxay ahaaneen ka raa'ixati lmisk miskiga caraftiisoo kale ayuu u soo carfi dhiiggiisii wa hada jaryun cala alghaalib waa sida haalibkaa haddii lagu socdo wa ilaa faqad yakuunu laa dama fiihi in wax dhiiga aysan ka imaanoo sidiisa isaga dhintana waa suurtagal fayaxrumu waa xaaraam mar walbaba in la dhaqo wain lam yakun calayhi aharu dami walow xaa'idan haweenay xayd qabtaba ha noqoto haweenay ku dhimatay dagaalka gaalada wa nufasaa'a haweenay nufasaba haba noqoto wa junuban junubba ha noqdo isagoo yacnii janaabo qaba ayuu dagaalkii gaaladii ku geeriyooday ma la mayrayo marba shahiid ma yah ma la dhaqayo laakiin low asaabahu najisun aakhar nijaas kale hadday asiibto wajabad isaalatuhu nijaaskaadi iyo saxare iyo waxyaalaha hadday asiibaan waa waajib markaa in laga mayro wain addaa ilaa isaalati shahaada shahaadada suulinteeda haba gaarsiiyo dhiiggii iyo waxaasi haba la dhaqmaanin waa laga dhaqi nijaaso kale haddii lagu arko shahiidkii wa shahiidu lmacraka dagaalka qofkii ku shahiidoobay laa yugasalu lama dhaqo walaa yusallaa calayhi mana lagu tukado waa sida madhabka imaamu shaafici raximahu llahu tacaala uu qabo amaa abi xaniifa isagu wuxuu leeyahay waa la dhaqi waana lagu tukan abi xaniifa wuxuu leeyahay waa lagu tukan qofka shahiidka ah wa amaa takfiinuhu takfiinun shahiid shahiidkaa karfangelintiisii iyo wa dafnuhu dafnu shahiid iyo shahiidka aasidiisii fa mafruudaani laba la waajib yeelayo shahiidka waxaa la yidhi yaan la dhaqin yaan lagu tukan amaa dhinaca karfangelinta iyo aasidda in qabri lagu aasayo labadaasi waajib wey waajib wey wasikdu wasikdu dhiciskii lahu dhicisku wuxuu iska leeyahay axwaal sikdigu wuxuu ka mid yahay ereyada muhalladka ah oo saddexda xarakaba siintu ay ku bannaantay suqdi saqdi iyo siqdi bifatxi siin wa kasrihaa wa damihaa intaba way bannaantay suqdi saqdi siqdi wasiqdu dhiciskii lahu wuxuu iska leeyahay axwaal xaalado saddexa ayaa loo qaybinaa dhiciska xukunkiisii oo dhicis aan bila dhammaysan hadduu yacnii haweenaydii ay dhasho ma la dhaqi ma lagu tukan ma la karfanin see la yeeli saddex mas'alo ayaa loo kala qaaday fa taaratan wakti tuclamu waxaa la og yahay xayaatuhu xayaatu siqdi dhiciskaas noloshiisii ayaa la ogaaday inuu nolol ku soo baxay ayaa la ogaaday oo see lagu ogaaday binaxwi siyaaxin qaylo oo kale wuu qayliyey wain lam yanfasil kulluh kulligiisba yuusan soo bixin hadduu doono ow daharat amaaraatuha ama calaamaddii nolosha ayaa ka muuqatay ka ikhtilaajin ikhtiyaariyin dibaaxasho oo kale korkiisiiyaa xoogaa dibaaxday oo dhaqdhaqaaqa sameeyey korkiisii bacda infisaalihi kullihi fa huwa kalkabiir haddiiba korkiisii uu dhaqdhaqaaq sameeyey ama uu qayliyey dhiciskii wuxuu la mid yahay qof weyn qof weyn oo qaangaara ayuu la mid yahay dhiciska haddiiba wax codaba laga maqlay ama uu dibaaxdo korkiisii calaamad nololihii ay ka muuqdeen qof weynuu la mid yahay afartii arrimoodba waa waajib waanu soo marnay fayajibu waxaa waajib noqonaya fiihi fi siqdi dhiciskaa waxaa waajib ku noqonaya alguslu dhaqidii watakfiinu karfangelin wasalaatu salaaddii janaazada oo lagu tukanayo wadafnu aasidii afartii oo dhan waa waajib haddiiba calaamad nolol ah laga dareemo taasi waa hal mas'alo wa taaratan marna yadharu waxaa muuqanaya khalquhu dhiciskaa abuuristiisii inuu bini aadam yahay un baa noo muuqata waxaan bini aadam inay yihiin un baa noo muuqata faqad oo kale ah bini aadam inay yihiin un baa noo muuqata wax kale oo cod iyo nolol kuma hayno madaxii iyo gacmihii iyo lugihii iyo wixii bini aadamku lahaan jiray ayuu leeyahay walow fii duuni arbacati ashhurin calaa khilaafi alghaalib afar biloodba ha ka yaraado hadduu doono walam tadhar fiihi amaaratu alxayaat wax nolol calaamadaheediina kama muuqdaan laakiin waa suuraysan yahayo madaxii iyo lugihii iyo gacmihii bini aadamka waa leeyahy fayajibu fiihi fi siqdi dhiciskaas waxaa waajib ku ah maa caddaa wixii ka soo haray assalaa salaad intii ka soo hartay ayaa markaas waajib ku noqonaysa oo markaa waxaa waajib noqonaya in la karfaniyo in la aaso in la dhaqo waajibay noqon salaaddii un baan lagu tukan wa fa innahaa laa tajibu salaaddu waajib ma aha bal taxrumu salaaddu waaba xaaraam wafaaraqat hayraha min naxwi اlgusli liannahu awsacu baaban ididimiyu gaalka dimigaaba yugasalu wayukafan walaa yusallaa calayhi kamaa mar fayajibu fiihi fi siqdi dhiciskaas waxaa waajib ku ah oo markaas suuraddiisii uun ay noo muuqanayso oo calaamadii nolosha aysan ka muuqanayn maa cadda salaa wixii salaad ka soo haray ayaa waajib ah xaaladda saddexaad wa taaratan marna laa yadharu khalquhu abuuristiisiiba ma muuqanayso khalqiga waxaa loola jeedaa bimacnaa suuratu bani aadam inuu bini aadam yahay xataa nooma muuqdo bini aadamku wixii lagu yiqiino madaxii iyo labadii gacmood iyo labadii lugood indhihii iyo ma suuraysminba wax suuraysmay maaha waa hilib caadi ah hilib caadiyay haweenaydii dhicisa dhashay madax ma lahan gacmo ma lahan dhigo ma lahan indho ma lahan waa cad hilib oo dhashay u cad hiliba oo dhashay u falaa yajibu fiihi fi siqdi dhiciskaas shay-un waxba waajib kuma aha markaas dhaqidaan waajib ahayn oo ma la dhaqayo ma la karfaninayo ma lagu tukanayo xoogaa un god in layska asturaa sunno ah wa yusanu waxaa la sunneeyaa satruhu dhiciskaas wax suurad bini aadamaba aan lahayn asturkiisii ayaa la sunneeyaa bikhirqatin calal in lagu asturo ayaa la sunneeyaa xoogaa maraah oo calal inta laysaga duuduubo god layska geliyo ayaa iska fiican oo sidaasaa sunno ah wa dafnuhuna waa la sunneeyaa aasidiisii in xoogaa calal inta lagu duuduubo la aaso ayaa la sunneeyaa laakiin wax waajib noqonayaa ma jiraan wa aqalu lgusli dhaqidda meydka ayaan gelaynaa wa aqalu lgusli dhaqidda meydka kan ugu yaraanta badan tacmiimu badanihi badani lmeyd meydka jirhkiisa kala gaarsiintiisa bilmaa biyo la kala gaarsiiyo ugu yaraan waa in biyo la kala gaarsiiyo bis oo hal meel oo qallalan waa in laga ilaaliyo wa akmaluhu akmalu lgusli dhaqidda waxaa ugu kaamilnimo badan tahliiuhu tahliiu lgusli dhaqiddii oo la saddexeeyo oo saddex goor in la mayro oo la dhaqo taasaa fadli badan oo sunno ahee wanaagsan wa an yakuuna alguslu dhaqiddii inuu ahaado ayaa la sunneeyaaho fadli badan fii khalwatin meel cidlo ah in qol lala galo meydka keligiis iyo qofka dhaqaya qofka saaciidaya u kaalmaynaya bis laakiin in dadkii oo dhan fagaarahaas lagu dhaqo meydka lama ogola fagaarahaas in lagu dhaqo waa in qol la geliyo qolkaas waxaa u gelaya qofka dhaqaya iyo inta saacidaysa u kaalmaynaysa bis wa an yakuuna inuu ahaado dhaqiddu fii khalwatin meel cidlo ah iyo wa qamiisin qamiis in lagu dhaqo marka la dhaqayana meydka in la qaawiyo ma ah oo maradii o dhan inta laga tuuro isagoo sidii hooyadii ay u dhashay oo kale in loo mayro lama ogola waa in maro lagu mayro oo qamiis iyo wax loo geliyo oo lagu asturo wa an yakuuna fii khalwatin wa qamiisin wa calaa murtafic wa calaa makaanin murtafic shay sarreeyana waa in dhaqiddu ay ahaato sariir iyo wax la mida waa in la saaro marka la dhaqayo oo dhulkii aan la dhigan oon la ihaanaysan meydkii meel korraysa waa in lagu dhaqaa sunno ah wa bimaa'in biyo in lagu dhaqo ayaa la sunneeyaa biyahaasoo baaridin ee qabow biyo qabow in lagu mayro ayaa sunno ah ilaa lixaajatin dan ma ahani in dani ay keento baahi ay keento biyaha in la kululeeyo mooye biyo qabow waa sunno ah in lagu mayro oo baahida keeni kartaa maxay tahay biyaha in meydka loo kululeeyo baahida keeni karta waxaa ka mid ah wadaalika ka wasakhin wasakh oo kale meydkii waxaa lagu arkay wasakh badan oo biyaha in loo kululeeyo mooye aan si kale ku baaba'aynin markaa waa la kululayn wa bardin qabow oo kale oo xilliga la dhaqayaa wuxuu ahaaday xilli aada u qabow badan xilli aada u qabow badan haddii ku soo aadmay xilliga la dhaqayo biyihii xoogaa waa loo qandicino waa loo kululayn markaa faalmusakhanu biyaha la kululeeyey ayaa xiina idin wakhtigaa owlaa habboonaasho badan xiina idaa kaana wasakh ow bardunaa loola jeeda haddii wasakh meydkii fara badan uu leeyahay ama qabow darani uu jiro markaa meydkii biyihii in loo kululeeyo ayaa wanaagsan wa aqalu lkafani dhaqiddii way noo dhammaatay sheekhu wuxuu inoo sheegay axkaamtii karfanta wa aqalu lkafani karfanta waxaa ugu yaraan badan thawbun maro thawbkaasoo yacumuhu kala gaara meydka maro kala gaarta isaga dhan oo hal cijo iyo hal farba aysan ka muuqanayn ugu yaraan taas wey wa akmaluhu akmalu lkafan karfanta waxaa ugu kaamilnimo badan lirajuli ninka halaaثu lafaa'ifa saddex go' ninkana waxaa ugu fiican saddex go' in lagu duuduubo laa qamiis walaa cimaama sunno ma aha qamiis ragga in loo xiro karfan looga dhigo cimaamadna sunno ma aha maxaa yeelay nabigeenu sala allahu calayhi wasalam markii la karfaninayay kufina fii halaaثati aswaabin biidin saxuuliyatin laysa fiiha qamiisun walaa cimaama xadiiskii bukhaariyo muslim ay warinayeen nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa karfan looga dhigay saddex go' oo qamiis uusan ku jirin cimaamadna kuma jirin marka raacid rasuulka la raacayo sala allahu calayh wasalam ragga waxaa u fadli badan saddex go' oo keli ah walilmar'ati haweenaydiina qamiisun qamiis iyo wa khimaarun shaash shaash madaxa loogu xidhay iyo wa isaarun dhexir maro dhexda loogu xidhay oo macwis oo kale ah wa lifaafataani iyo laba go' haweenaydana sidaasaa fadli badan in karfanteeda laga dhigo waa habkii loo karfaniyey bintu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam gabadhii nabigeena sala allahu calayh wasalam qamiiskaa iyo khimaarkaa iyo isaarkaas iyo labadaas go' ayaa lagu karfaniyey gabadhii nabiga sala allahu calayh wasalam wallah subxaana wataala